Bulshada ku nool deegaanada Haquraca leh iyo Calibuho leh iyo deegaanada kale ee ka tirsan gobolka Mudug ayaa wajahaya xaalado biyo yari oo ka jirta qaar ka mid ah deegaanadaasi. Dadkan oo u badan xoolo dhaqato ayaana haysan ceel ay biyaha ka cabaan halka ay ku nool yihiin. Biyo laga keeno meelo fogfog oo waqti badan qaadanayso in biyo laga keeno. Gudoomiyaha deegaanka Ceeldigir Xasan Cali Xasan ayaa sheegay in dadka deegaanka ah ay wajahayaan xaalad adag isagoo ku baaqay in gurmad biyo ah lala soo gaaro.
runtii waxaan kusoo aragnay xaalado ay u darantahay biyaha xaggooda ilaahay madan hadna siiyo walow dalku abaar ku wada jiraa waxaan rabaa inaan meeshaan baaq uga diro maadaama aan aragteen sawiradooda iyo barkadaha say yihiin iyo xooluhu say yihiin iyo kormeerka guud aad aan soo gudbinay waxaan ka codsanaynaa baaq u dira inaad eh, dhammaan hay-adaha ka shaqeeya gobolka mudug Dhanka kale qaar ka mid ah qoysaskan ayaa ka waramay baahiyaha biyo yari ee ka jirta deegaanadan.
meeshaan waxaa ka jira biyo la'aan ee dayrtii hadda waa la ogyahay waa la waayey caalamkaa laga wada ogyahay markeeda kale meeshaan ma leh xulfa ma leh ceel biyoodna ma leh biyona waxaa noogu sokeeya meesha ceel oo ba- baabuurka oo konton qaadka ahi saddex boqol iyo konton uu biyaha uga keeno biyahaasi waxaa dadkeena meesha jooga biyo aan u etaan leenahay ama aan lacag u haysano oo biyaha aan meesha uga soo baari karna ma aha waxaan ayadaa ka codsanaynaa iyodaska iyo na- iyo nabdoonada iyo haddii doojayaalka waxaan ka codsanaynaa biyahaas haraarka ah oo na dhibeen waa dhimeen waa u dad iyo biyada waa naqbeen hadda daayada waxaan ka codsanaynaa in haddii haddii ilaahay idinki oo macaani waa sidaas biyaha kale oo ceelkaana haddee xoolaha waxaa naga dilay oo caatada u sii hormariyey waa biyaha ay cabayaan oo dhanaan oo aad u dhanaan